Bismillahi alhamdulillahi thana'u lillah Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Rabbi alimna minhu ma jahilna wa dhakirna minhu ma nasina Waa casharkii labaatan iyo shanaad kitaabka Al-Yaquut An-Nafiis Kitaabul Bay'i baan kusoo jirnay halkan waxaa laga hadlayaa wax la yidhaha damaanta addamaan damaanad waxaan dhahnay inagu wey الضمان هذا محله ومبحثه الضمان ضمان لغة حق اللغة الالتزام islaazmin wey wax aad iltizaam aad islaazimiso ama qofku islaazimiyo ama maal wuxuu ha noqdeen ama yaysan ahaan waxaas baa luqada saasaa lagu yidhahda sharcigana waxaa lagu yidhahdaa wa sharcan iltizaamu xaqin xaq islaazimintiis iltizaamintiis xaqaasoo haabitin sugnaaday xaq sugnaaday yuu ku sugnaaday fii dimmati algayri gayr cid kale dimadeed cid kale wax lagu leeyahay in aad adigu islaazimisid waa dhahdid hebel wixii lagu lahaa anaa damaanka ah anaa damaanad qaaday adiga wixii lagugu lahaa maaha waa fii dimmati algayr gayr oo cid kale ah dimadeeda wixii lagu lahaa oo la islaazimiye wey markaas waa matalan cid baa xoole lagu leeyahay qof kalaa wuxuu dhahayaa ciddaa wixii lagu lahayd xoolihii sugnaaday oo lagu lahaa xaqii lagu lahaa anaa islaazimiyey damaanad qaaday aw amase xagga sharciga waxa weeyaan damaanku xaggaas waa markay maal tahay ixdaaru caynin cayn soo xaadirinteed cayntaasoo madmuunatin madmuuna ah waaye mathalan cayn waa shay wey shay shay inuu keeni doono buu islaazimiyey cayntaasna waa cayn madmuuna ah oo waxa weeyaan wuxuu leeyahay shaygaas inaa hadhow anigu keeno cayntaas inaa anigu hadhow soo ceshoo keeno anaa damaanad qaaday isagaa laga sugayaa marka isagaa laga sugayaa ixdaaru caynin oo madmuunatin aw amase waa cayn shay weeye shaygaas inaa anigu soo celiyo inaan soo xaadiriyo hadhow markii loo baahdo inaan maxkamadda keeno ama dadkan hor keeno ama cidda ku dacweynaysa hor keeno buu damaanad qaada aw amase badanin wuxuu islaazimiyey ixdaaru badanin badan iyo inuu soo xaadirinayo badan waa jir qof jirkiis qof inuu keenayo isku qaba marka ixdaaru badani man isku idaafe duul badankiis soo xaadirintiis kaasoo yastaxiqu yustaxaqu xuduuruhu yustaxaqu xuduuruhu waxa weeyaan kulligood yastaxiqu mayay qoreen oo yaad wada kor dhigata kulli saas qoreen waay waa kafaaladii waxaani damaanada saddexdii nooc baa hadda xaddan baa keenaysa ixdaaru badani man kaasoo yastaxiqu ama yustaxaqu xuduuruh xuduurkiisa iyo keenidiisa la mutaystay marka yastaxiqu hadduu kor dhigay yaadii xuduurahu ra'daa dambe ku jidhayana waa uu wada godomaya kull mise qaar ra'daa u kor dhigay baa jidha xuduuruhu waa wada goday sooma man yastaxiqu xuduura marka mathalan qof baa la haysta hadda tan waa garan kadhaan iyadana waxa weeye badanka see loo damaanad qaadaya qofkan waa la haystaa markaasu le qofkan sii daaya anaa damiinka markii loo baahdo haddaa wax lagu leeyahay anaa keenaya waa aragtay dadka wejigale iyo odayaasha iyo qof bay wax leeyihiin ama noo sii daaya ama anaa keenayna marka loo baahdo haddii la doono qisaas ha loo hayso haddii waxaa qabo marka loo baahdo annagaa soo xaadirinayna keenayna markaas qofkaa inuu keenabow damaanad qaada waaya marka damaanku waagii hore xataa jaahiliga waa jiri jire islaamku markuu yimidna lama joojin waa la ayiday ilaa islaamku markuu yimid wixii wanaagsanaada horey u jiray lama baabi'ina waa la ayiday wixii qabiixa ahaayoo xilligii jaahil ay jirayna waa la tuuray lanna nebigu waa isaga leh calayhi salaatu wasalaam innamaa bucithtu liutamima makaarim alakhlaaq waxaa la ii- waa la isoo diray anoo dhammaystiraya makaarim alakhlaaq akhlaaqda teeda wanaagsan inaan sii dhammaystiro baa la isoo diray taasi wata waa aragtada oo eh, markii laga hadlayey nabiyullaahi yuusuf iyo walaalihiisa qaaluu nafqidu suwaaca almalik waliman jaaa bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciim zaciim bimacnaa anaa arrintaas dami damaanad qaadoo kale weyn anaa islaazimiyey waaye anaa damaanad qaada arrintaa inaan baxsho marka zaciim waa kii un daaminkaa wey waa daaminkaa wey masaladaa halkaasaa la dhigay waa inagii deynta ka soo hadlaynayo ninkii dhintay oo nebiga la hor keenay calayhi salatu wasalaam nebigu yidhi deyn ma lagu leeyay dheheen haa nebigu yidhi idinku ku tukada abu qataada wuxuu yidhi anaa daaminun yaa rasuul allah anaa daamin ah wixii lagu lahaa waaya iyagaa kafaalo qaaday arkaanu damaani marka damaanta arkaanteedi arkaanu damaani khamsatun shan weeyaan arkaantu waa shayga laga maarmaanka wey ilaa hadda saddex baan xaddii kusoo marray markii lasoo qeexay qof deyn islaazimiyey ama cayn qof islaazimiyey labo ama bedan arkaanu damaani khamsatun weeye daaminun mid wax waasay mid wax macnaha damaanad qaaday waa midka wax damiintay daamin baa la dhahaa wa madmuunun lahu mid wax loo damaanad qaaday hebel baa ii damiin qaaday ii damaanad qaaday sooma dhahno mid waxbuu damaanad qaaday wa madmuunun lahu midna isagaa wax loo damaanad qaaday waa laba qof soo maa waaye wa madmuunun canhu midna isagaa laga damaanad qaaday mid baa lagu dheganaa ma ogta kii lagu dheganaa ciddii ku dheganayd waa laga fujiyey yaa ka fujiyey midkii wax damaanad qaaday kii ku dheganaana waa kii wax loo damaanad qaaday soo saddex qof maa waa saddex qof mid baa wax damaanad qaaday midna waxbaa loo damaanad qaaday midna madmuunun canhu isagaa laga damaanad qaadayoo waxa weeye waa kii wax loo haystay oo deynta qabay waxaa soo haray waa madmuunun wixii la damaanad qaaday wax laysku haya waa maxay xoolihii laysku hayay wixii la damaanad qaaday waa xaqii waa deyntii qof mathalan qof qof ku dhegan baa loo u timid deyn buu ku leeyahy deynteydii baa ugu dheganahay ba buu leeyahy matalan anaa kuu damaanad qaaday kii wax ku dheganaana waa kii wax loo damaanad qaaday kan laga fujiyena waa madmuun canhu deynta uu ku leeyo u haysana waa madmuun baa la dhahaa madmuun baa la dhahaa waa wixii la damaanad qaaday xoolihii weeye deynti iyo wasiiqatun siiqadii qaabkii loogu dhawaaqayay siiqada waaye aan wax loo kala qoranayay ba- loo gelaya ca- caqdiga iyo ballanka intaa un kaliya weeyaan shuruudu daamini marka kan wax damaanad qaadaya shuruuddiis oo leeyahay anaa waxaa ka damiin ah shuruuddiis arbacatun wa afar an yakuuna waa inuu yahay fiihi dhexdiisa qofka wax damaanad qaadaya ahliyatu tabaruci tabarucid wax bixid ehelnimadeed qof wax tabaruci kale waanaya ilmo yaraya qof waana hadduu indhaho anaa damaanad qaaday ka wareega yaa warkiisa dhegeysan waxba ma bixin karee ilmo yar weeye ama waa mid majnuun ah ama waa mid maxjuur ah oo safiih ah waxba ma damaanad qaadi karaan qof la sharay isagii baaba la yidhi tasarufka waa lagaa manciyey waxba ma damaanad qaadi karo ee qofkaani qof wax tabaruc ehelo ah waa inuu yahay kow waa an yakuuna waa inuu yahay mukhtaaran mid doortay khasab wariyaa ku damaano ku damaanad qaad adaa qofkan isxigtaan ama adaa garanaya khasab noo noogu damaanad qaad ma jidho meesha waa inuu mukhtaar waa inuu isagu doorto qofka wax damaanad qaadaya isagoo aan la khasbin waa inuu isagu ikhtiyaarkiis aan la khasbin oo la ikraahin haddaysan haddaan xaq lagu dirqinayn saddex وأن يأذن وإنه إذنه له كف قف كان وحد ضمانات قاضية المضمون كان مضمونك أو وليه أما ولجس وإنه إذن كايس واي تن محيت مضمون قف با قفك وحد ضمانات قاضية كان وح كان لضمانات قاضيه waa inuu idanka haysto isaga ama weligiis qofkan lagu dhegan yahay haddoosan ku dhihin ba iga damiino ama weligiisu ku dhihin dee waxa weeye ma damaanan ka- karaysid ee wa an yaadana lahu waa inuu u idno almadmuunu kii madmuunkaayo xaggiisa wax laga damaanad qaadaya ow weliyuhu ama weligiisii waa inuu u idno waa inuu u idno marka damaanka shay aan weli la gaarin ma la damaanad qaadi karaa oo deynta aan kaa qaadan doono iyo reerkayga biilka u qaadan doono iyo hebel baa damiin ka ah waay rag baa baneeyey laakiin culimada badankood waa diidan yihiin ayib مثلا waxaa la ogol yahay damaan la yidhaahda darakulmabiic neefkan geelaayo suuqa la keenay oo aa rabti inaad gadatid tusaale isagaa inta badan laisku qabsada ama gaarigan gaariyaashana dad baa kala dhaca waxaan rabaa haddii hadhow uu noqdo waxaa soo dhacdo soo xadoo jeexyadan ka soo kaxaysatay inaad leedahay anigu waa kaa gadanaya hadda inaad leedahay haddaa yeelan weydo oo hadhow la qabsado yaa cid damiin ah baan u baahna wax laguma kala gato hadda saa qofkan la aaminsanayn oo dhan a inaa gaarigan leedahay inaa neefkan geelaa leedahay inaa waxaan waka ayib nin baa imaanay wuxuu leeyahay war ka gado haddii wax ka soo noqdaan anaa damiin ka ah waa saxiix madhabkeen waa loo baahan yahay dadkiin wax kala gataanna waa loo baahan yahay kalsooni in la helana waa loo baahan yahay lacagtaa la mida kan wax gadanaya laftiisa haddii la moodo tuug lacagta soo dhacay yira war lacagtaadan haddii hadhow laygu qabsado ama waxaan shayga iiga bedelatay waxaan rabaa cid damiinaan rabaa iyana waa labada dhinac waa ka imaan kadhaa dhinac keliya maaha waaya marka waxaan la yidhaahdo qofkan la dama eh, wax la- een, damaanka waa baa muhiima hadda waxaa aad loogu dhaqmo weeye qoladii damcada xoogaha lacag hadda inay ku deemiso oo ku siiso damiin la kaalin baa lagu dhaha intaa keen waxaa keen waxaa keen waxaa keen baa lagu dhahayaa dayib taa halkaasaa la dhiga marka almadmuunu lahu oo weliyuhu amba weligiis waa inuu idan ka hayso haddii hadda il- ilmo yar weeye waxaan wax laga damaanad qaadaya ama waa mid waalan weligiisi baa loo baahanya weligu halkaasuu imaanaya soo leeyahay anigaa keenaya ma hadha waxa rabaa markhaanti in lagu dul furo labadan qof inay ahaayeen qofaan isimkooda aqoon magacooda aqoon ilmo yaraa wax baabi'iyey xoola burburiyey haye in la keenaa loo baahanayaa ha dhowti ayib marka madmuunu canhu kan xaggiisa wax laga damaanad qaadaya ama weligiis waa inay idan laga hayso waa kafaaladii wixii la dhihi jiray qof baa dacwo loo haysaa anaa damaanad qaada iskama dhihi kadhib waa inuu dhaho war idka damaanad qaad waa imaanayaa hadhow maxkamadda ama meesha laga rabo ama weligiisibaa idan bixinaya waa kaasaa kana leeyahay anaa damaanad qaaday waktiga loo baahdo saacad fulaan inaan qofkaa keeno hebel madaxiisaa lagu sii daayay hebel laa hebel hebel baa damiintay iyo een, iyagaa markii loo baahdo soo celinaya iyo wax hadda la yidhaahdo o dhan wey waa marka markaan idanka loo baahan yahay waa fii damaaniil badani badanka iyo jirka damaanad qaadkiis qofka la raba hadhow in la keeno wa an yakuuna waa inuu yahay qofka wax damaanad qaadaya qaadiran mid awooda cala intizaaci lcayni caynta soo siibiddeeda fii damaani raddihaa soo celinteeda damaanad qaadkeeda anaa damaanad qaaday inaan kuu soo celiyo cayntaadii shaygaadii waa inuu qofkaan wax damaanad qaadaya soo shayga soo siibi karo la kaalayi kara macnaha meeshuu jiro waa inuu ka keeni karo alintizaaci lcayni caynta soo siibiddeeda fii damaani raddaha soo celinteeda damaanad qaadkeeda anaa damaanad qaada in wixii lagaa qaatay aan kuu soo cesho markuu leeyahay waa inuu qof keeni kara uu yahay waaya ninbaa gaari kaa qaata hadda kitaabkaana mithaalinaya falow istacaara axadun caynan sayaaratan gaari buu kaa kaxaysay furahaysay meel hebel baan kala soo noqonaya markuu kaa qaatay wasawlaa calayha wala- wuwa wuwa sii dhacay waa sii qaatay waa soo celin waayo mana soo celin ama iqtasabaha waaba dhacayba ninkii laga qaatay gaariga dacwuu keena waaya kii wax dhacay waa la soo qabtay xaakimku wuxuu yidhi ha la xiro qof saddexaad baa yimid wuxuu yidhi cayntii lagaa dhacay soo gaari ma ahayn inaan soo celiyo keeno anaa damaanad qaaday qofka saddexaad baa yidhi marka waxaa la fiirinaya waa kaa yeelay iskama aha qofkaan shayga ma keeni karaa awood ma u leeyahay inuu gaarigii soo cesho oo kale ilaa waxa weeyaan an yakuuna qaadiran cala intizaaci lcayni cayntii soo celinteedii anaa soo siibiddeedii fii damaani raddiha ka mooryaanka dhacdusan kan odaygaan damaanay waxbaba ka keeni karin soo celin karin waxba qaban karin waa hawle ma ogta marka waa inuu awoodi karo hadduu awoodi karo damaanad qaadkiisa waa asaxay ayo noo keen haddii kale maya lanna qofka isagoo aan ninkii ka soo celin karin gaariga le ninkaan ha la furo anaa soo celinayo damaanad qaadae waa un qof raba keliya in qofkaan la furee wixii aan keeni karin marka ma shaqaynaysa taas qof kale xaqiis baa maqan ayib qof baa qisaas lagu leeyahy ama xadulqadaf baa lagu leeyahy markaasaa qof baa damaanad qaadaya wuxuu leeyahay qofka marka hadhow la qisaasan doono anaa damaanad qaaday inaan keeno qadafkii siddeetankii jeedal haddii laga goosanayo anaa damaanad qaaday inaan keeno saasoo kale ka soco marka shuruudulmadmuuni lahu dadkii shanta ahayo lasoo tiriyay soo garanaysa daaminkii waa ka baxan madmuunu lahu kii wax loo damaanad qaadayana waa waa kana kitaab kitaab cajaa'iba shantooda shan cinwaan buu ku kala keenaya madmuunu lahu kii wax loo damaanad qaaday shardulmadmuuni lahu kan wax loo damaanad qaadaya shardigiisu an yacrifahu waa inuu garanayo kaas wax loo damaanad qaadayo addaaminu kan daaminkaayoo damaanad qaadaya bicaynihi cayntiisa waa inuu garanayo qofkaa waxu damaanad qaadaysid qofaa taqaanid waa inuu yahay taqaanid maaha reer hebel iyo hebel hebel iyo ina hebel weeye taa maaha muuqaalkiisa qofaa taqaanid oo si kale isku taqaanaan waa inuu yahay ugu yaraan an yacrifa waa inuu garanayo hu qofkaas addaaminu kan wax damaanad qaadaya bicaynihi cayntiis buu garanayaa cayntiisuu garanayaa is- hadduu doono magaciisa ma yaqaan qabiilkiisa ma yaqaan nasabkiisa ma yaqaan hadduu yaqaan ugaba sii fiican laakiin isagoo aan aqoon hebelka hadda is taqaanaan isweji taqaanaanoo beni saasoo kale taqaani oo kale waa qofkii damaanad qaadaya qofkan waxaa loo haysaa inaa damaanad qaaday magaciisana ma taqaanid inayihiisana ma taqaanid qoyskiisana ma taqaanid waa asaxaysaa laakiin adoo aan aqoonin cidaaba waxba ka garanayn yaa iskama damaanad qaadi kadhig waaya almadmuunu lahu waa qofkii xoolaha lahaa wax loo damaanad qaadayay haddaa waxaa jira dadkaa kale dabci duwanoo qof had- aan wax loo damaanad qaadi karin mar haddaa u damaanad qaadid tilaababa ma qaadi kadhig ama waa qof dabeecad xun ama waa qof adig laftaada kugu dhegaya marka qofkan wax loo damaanad qaaday anaa waxaadi damiinkaaga aa leedahay qofaa taqaanidu aa ku kalsoon tahay waa inuu yahay magaciisa ha aqoon iyo qoyskiisa haddaa rabti laakiin cayntiisa waa inaad taqaanid caynta muuqaalkiisa baa lagu kaaftoomaya laanna muuqaalku waa cinwaan cinwaan ulbaadin ya aldaahir cinwaan cunwaan ulbaadin baa la dhahdaa muuqaalka qofka ka muuqda cinwaankii waxa weeyaan ama cunwaankii baadinkiisa sidan oo la muuqdo baa inta badan baadinkiisa hoosena u yahay marka qofkaan haddaa mar wanaag ku taqaanay iska damaanad qaadi ka dhaha waaya masaladaas halkaas ku dhammaatay shardul madmuunu canhu qofka isaga laga damaanad qaadayo kii deynta loo haysay kii lagu dheganaa madmuunu canhu canhu buu wataa midkaani shardigiisu shardul madmuunu canhu kownuhu ahaanshihiisa weeye madiinan mid deynaysan waa in deyn lo- loo loo haysto ninkan waa inuu madiin yahay oo deyn loo haysto cidaan waxba loo haysan halkaas iska maraysa anaa qofkan eh, damiinka ah maxaa kaga taha waxba cid uma haysatee ma deynaysna qofkaani ma deynaysna shardul ma- madmuuni shay- shayga madmuunka ah ee deynta shardigiisu shuruudiisu shuruudul madmuuni alaaatu waa saddex thubuutuhu sugnaanshihiisa waaye deyn sugnaatay oo waktigeedii lasoo dhaafay waa inuu yahay qofka ba- een, qofka hadda hadda deynaadan weli qaadan baa lagu dhahayaa damaanad u keen bangiyada iyo waxyaalahaas ma ogtahay iyo dukaamada iyo bakaarada iyo laga yaaba waxa weeye shayga damaanadda loo baahan yahay waa shay aan weli la gaarin oo maxay waa le- waa shay dhammaadoo la gaaray deyn sugnaatay weeye deyn sugnaatay weeyaan ee deynaan weli sugan aan deyntaa qaadan doontay damaanad u keen ma aha ee waa deyn sugnaatay hubuutuhu sooma jeedi meeshan waa sugnaanshihiisa in la helo ee biri biilkan qaadan doono reerkaan biilku biri iga qaadan doono damaanad usii keen lacagtuu biri qaadan doono damaanad usii keen masaladaas een, ma aha markii laga reebo badeecadii la kala gadanayo hadda aan lahayn qofkii shayga suuqa keenay een, isagoo aan wixii weli la gaarin in la qabsan doono in kale aan la ogeyn damaanad waa weydiin karaa ayib shayga labaadna waxa weeye shardiga labaad wa- waa- waa waluzuumuhu deynkii inuu laazimay sugnaanshihiisa deynkii waluzuumuhu deynkii laazimidiisa oo deyn aan fasakh iyo ee ka noqosho iyo waxaas aan lahayn weeye waa luzuumuhu waa shay laazimay ama inuu laazimo u ilanaya waa masalada la- waa shardiga labaad kan saddexaadna waxa weeyaan waa cilmu daamini kan damaanad qaadaya wax damaanad qaadaya u cilmi lahaanshihiisa bihi deynkan jinsan xagga jinsiga waa lacag wa qadran xagga qadarka waa kun wa sifatan xagga sifada waa ama qadaadiic ama warqado wa caynan xagga caynta qofkan wax damaanad qaadaya wax kastoo lagu leeyahay hebel amaan anaa damaanad qaaday maaha wax kastoo lagu leeyahay mayaa bixin kadhaa adigu ama ogaan kadhaa ee waxa lagu leeyahay waa inaad taqaanid ninka maxaa lagu leeyahay Ah, nooca wal waxa lagu leeyahay jinsigeeda ma geel baa ma ari baa ma lacag baa waa lacag qadarkeeda waa imisa waa kun ama waa laba kun waaya sifadeedu waa see lacagtan sifadeeda lacagtaa ilaa kala duwane waaya oo ma wax waktigeedu hadda gaaray baa mise waa lacag muddale muddadiisa waa imisa haddii lagu dhaho waxaan qofka loo haysto waa wax muddadeedu biri baa ka hadhay waxaa laga yaaba inaadan damaanad qaadi karin haddii lagu dhaho bil baa ka hadhayn inaad damaanad qaadi kadhib sifadii waa garanaysaa waaya iyo waa caynan iyo weliba caynti waay waa inuu garanayo intaas baa iyana shardi u ah marka shuruuddaas ayana loo shardi shuruudu siiqati damaani damaanka siiqadiisa shuruudeeda waa siiqada waa qaabka waa inagi soo niri shuruudu siiqati damaan alaaatu waa saddex an takuuna bilafdin siiqadii waa waa caqdigii soo ku dhicilaa waa inay lafdi tahay siiqada waa dhawaaq waa in- lafdigaasoo yushciru o- dareensiinaya ama ogeysiinaya bililtizaami islaazimin wada ninkan waxa lagu leeyahay annagaa koley nala ka rabaa oo kale war maaha haa de cid kaloo loo dooni doono ma jirdho sheeko iska noocaas oo iska sheeka soomaali ilan waa inuu la yimaado bilafdin yushciru oo weysiinaya bililtizaami inuu waxaan islaazimiyey waxaas waxa weye anaa waxa weye damaanad qaaday anaa keenaya waa qaab noocaas oo erey waa inuu ku dhawaaqo la garan karo oo aan maaragtay suryo suryeyn lahayn waaye deyntaadii hebel aa ku lahayd anaa ku damaanad qaaday soo warcad ma saasoo kalea laga rabaa hebel haddaa ku dhegan tahay anaa hebel keenayo damaanad qaaday war saasoo kale u cad baa la rabaa waaye waxaa kaloo shardi ah waa cadamu tacliiqi tacliiq waa inaa la-aantiis wax tacliiqa waa inaa meesha la keenin tacliiq wax tacliiqa waa inaa meesha la keenin biri markii la gaaro baan kuu damaanad qaaday bisha soo socota baan kuu damaanad qaaday waa tacliiq mudday ku xidhantay lama ogola waxaa kaloo shardi ah waa cadamu tacqiid waktiyeyn la-aanteed waktina waa inaan eh, lagu muddaynin hebel waxaa ku haysatid anaa kuu damaanad qaaday ilaa intii muddo bil ah ilaa intii muddo asbuuc ah ilaa intii sanad ah tacqiid iyo tacliiq saas u kala duwan yihin midna waa waktiyeyn midna waa shardi ku xirid hebel hadduu yimaadoo kale labadaa midna lama rabo oo haddii waktigaa la gaaro anigu shaqo kuma lihi wey taa laga yeeli mayo suuratu damaani deyni deynka damaankiisa suuradiis آه، تصالح بيحي مركا ويان كنا واق سورة الضمان دي واحد أن يكون لزيد زيد إنه هو هذا على عمر إنك عمره مئة دينار بقول دينار دينا دينا دين كاسو لازم بقول دي دينار أو دينا أو لازمتي لا دين كثبوته وأنه دين سونا ده سلام دين بكليه هبل بكليه زيد بالي عمر بكليه فيقول بكر بكر ده waayahay labadan waxbay isku leeyihiin yaa la rabaa cid kaloo islaama wax damaanad qaadaa la rabaa nin saddexaad waa in la helo laakin kana wax ku leeyahay fayaquula bakrun bakr oo yidhaahdo lizaydin zaydkii deynta boqolkaa lahaa wax ku leeyahay damintu daynaka deyntaada anaa damaanad qaaday calaa camrin aa ku lahayd bas waa war caddaaday waxaa hebel ku lahayd anaa damaanad qaaday diintiina waa la yaqaanaa inay boqol tahay inay lacagtu diinaar tahay jinsigii iyo noocii iyo qadarkii meeshii siiqadaana ku wada jiraan mithaalka ku wada jiraan waa la yaqaanaa waa kaa taa waa markii dayn qof lagu leeyahay la damaanad qaadayo waa saddex nooc moogta tanna waxaa la dhahaa suuratu damaani raddil cayni cayntii aan gaariga iyo hashay ku mithaalinayni soo celinteeda damaanad qaadkeeda suuradeeda qaabkee noqon kadhaa suuratu damaani raddil cayni waxa weeye an yadaca zaydun zayd inuu dejiyo yadahu gacantiisa qasban dhicid darteed calaa daabatin daabadoo licamrin camr leeyahay daabad camr leeyahay gaariga meeshaan lahayn oo kale wey, daabadooda gaari waaba daabad gaari camr leeyahay ama daabad kale uu leeyahay rati iyo dameer iyo kulli waa isku mid baa zayd gacanta ku dhigay qaab dhaca nin kale waa in la helo marka labadan nina waxbuu dhacay nina waxbaa laga dhaca fayaquula bakrun bakr yidhaahdo licamrin camar u yidhaahdo damintu anaa damaanad qaaday radda daabbatika daabadaada soo celinteedii garigii lagaa dhacay allatii taasoo kasabaha minka uu kaa dhacay zaydun wakaa warku cadi gaariguu zayd kaa dhacay soo celinteedaan kuu damaanad qaaday iska naso innagaa isku maqan wish odayaasheeda yaraa annagaa keenayna ah daabadii bahashi gaarigii la dhacayo wix bes ninkaan cayntana saasaa loo damaanad qaadaa ayib suuratu damaani lbadan badanka damaanad qaadkiisa wey midaan badan badanka waa jirka qofka qof waa la damaanad qaadaya in la keeno suuratu damaani lbadan badanka damaanad qaadkiisa suuradiisu almusamaa lagu magacaabo loo yaqaan bay ka dhiganta bilkafaala kitaabta kale waxay qoraan mataqaan baabulkafaalati kafaala baa loo yaqaan kafaalo an yakuuna waa inuu ahaaday lizaydin zayd calaa camrin camar xaqun xaq oo maaliyun maal meel loo nisbeeyey xoolou ku leeyahy ama aw qisaasun qisaas buu ku leeyahy camar baa qisaasi lagu leeyahay ama xoolaa lagu leeyahy aw xaddu qadfin xaddu qadaf wou qadfay waa i caayey dee qadafkana waa laga goyaa qofka buu ku leeyahy xaquu leeyahay qofku wey fayaquula bakrun baa dhahaya bakarkaani dee waa ninkaa fiicanoo qofkasta masaalixu ka raadinaya isagaa wada damaantay wixii bakar baa wuxuu yidhi lizaydin qoladii hore iyo qoladii dambe kulli bakar baa misaalka laga dhigay moogta bakar baa wuxuu ku dhahayaa lizaydin oo wax ka maqan yihiin takafaltu laka anaa kuu kafaalo qaaday bibadani camar camar badankiis xoolihii baan bixinayaa maaha tan hebel soo ma rabtid hebel anaa keenaya adiga xoola lagaama rabo ninka la haysto inaa keentid baa lagaa rabaa haddii xoole lagu leeyahay iyo haddii qisaas lagu leeyahay iyo haddii qadaf lagu leeyahay wixii lagu lahaa bixi maaha wixii lagu lahaa bixi maahe qofkaas inaa keen keentid baa kafaalad qaad qofkii inaa keentaa lagaa rabaa bes waaye haddou dhintana inta aan la gaarin waa laga hadlayaa dee maadaama dhimasho celin kara dee qofka waa dhint qofka waa dhint waaye marka waxa weeyaan qaabkaas weeyaan marka arrimahan markii ay dhacaan qofkii wax loo damaanad qaaday qof baa wax dam- damaanad qaaday soo maa qofna waxbaa loo damaanad qaaday qofkii wax loo damaanad qaaday yuu xoolihii weydiinayaa ma kii laga fujiyey mise kii ka fujiyey wax damaanad qaaday labadaba halkaasaa ka baxday waxaa kaa hor yimid kii markii dhoweyta lagaa oo laga fujiyey oo baa ka hor yimid oo le- uu ku dheganaa markii hore oo odaygu ama ninku ka fujiyey yidhi anaa kuu damaanad qaada kii xoolaha xaq lagu lahaa baa kaa hor yimid wargaa xoolihii baan rabaabaa kuu dhihi karaa xoolihii la kaala cabaar hadduu sii socdana kii wax damaanad qaadoo mas-uulka ahaa baa ka hor yimid kole waxa damaanad qaata xoolihii ii keen kii labada ka soo horbaxaba kow arkaba waa weydiinaya Ah, kow arkaba waa weydiinaya xoolihii keenan buu ku haynaya waaye qof haddii uu ke- inuu keeno uu ballan qaadayna waa inuu qofkii keeno waa waajib yaa kharashkiisa bixinaya qof meel laga keenayo qofka wax damaanad qaaday hadduu dhinto ka war waxaa dhici karta in loo rumeyn waayo war qofkan waagi damaanad qaado qisaasta lagu lahaa waaba dhinta day qof qisaas lagu lahaaba da- kafaalo qaado wuxuu yidhi qofkii waaba dhinta waxaa la dhahayaa haddii la rabo la kaalay isagoo meyd ah si aan u hubsanno inuu isaga yahay dowladaha iyo maxkamadaha iyo meydka inay ma fiirinayaan inay run tahay oo dembiilihii ilaa hadda waxaaba la sheegaa qof aan waxba lagu lahayn qof baa wax dilay kii wax dilay inta la fakiyaa mid kaloo miskiin haddii la doono laska dilaya la qisaasi la dhahaya hebelkii waagi wax idinka dilay mid mid lagu bedelay kanaa le eh, iyagu ma oga qolada masaakiinta wax laga dilay qof uun halkaa la qisaasay arkayaan oo la tusayaan markaasay moodayaan kii wax ka dilay kuwa balaayaada oo koodii fakinaya oo meesha xoog ku leh baana mid kaloo miskiina meelaha uga soo qabanaya arrimahaas hadda soomaaliya dhowr jeeraa laga sheegay waa arrin khatar ah marka een, waxaan leeyahay inuu kii yahay qofkii meydkiisii baan ar- waa inaan aragno inaan run sheegaysa in kale inuu fakinayaa laga yaabaa waa dhintay beena sheegayo waa la arkayaa marka meydkiis waa la arkaya meydkiisi baa sidaa lagu arkaya marka sidaas arrintii markaa ku dhammaanaysa waa lagu kala biskoonaya haddii ninkii deynta lahaa uu cafiyo ninkuu deynta ku lahaa adigu waxaad ahay damiin kii deynta lagu lahaaba wuxuu isiri kii deynta lahaaba wuxuu isiri si xun baa u dhaqantay ninka ehel baa ahaydeen waree waaba kaa cafiyey buu yidhi ninkii uu cafiyey deyntii wuu ka cafiyey adigii damaanadda qaadayna waxba laguguma laha ilaa ninka asal wax loogu lahaaba la cafi adna wax laguguma leh adigana waxba laguguma laha waaye baabkaani waa baab muhiim ah wax hadda maanta adduunka ku kala socdo buu qeyb weyn ka yahay xataa wuxuu yidhi alqawaaniin alwadciya qodobadan maanta la degsaday dastuuradan xagga xoolaha iyo iqtisaadiga iyo bangiyada iyo nidaamyadan waxaan marka hore xagga shareecada laga soo dheehanayaa laga soo qaadanayaa oo laga soo fahmayaa marka dee islaamnimada ka horreysay wakaa وايح والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب